walaa horta waad mahadsan tahay ciidamada dawladda soomaaliya iyo kuwa amisom saacadaha hadda aan kula hadlayo waxay gacan ku-aanteeda ay la wareegeen degmada aadan yabaal howlgalkaasi waa howlgal soconayo waxaan dhihi karaa marka waxaan ku xaqiijin karaa in maaragtay howlgalkaas lagu qabtay saacadda hadda aan kula hadlayo degmada aadan yabaal waa gartay marka magaalada ma dagaal baad ku qabsateen mise waa waad iska gasheen waad ogsaantaha ciidanka dawladda iyo kuwa amisom a iskarabsan ah uma jiro maanta xoogag al-shabaab ahoo la dagaalamaa marka oo iska tagay ciidanku maahayna ma jirto meel ciidanku horimaad iyo iska horimaad iyo yani wax iska caawinaha weli maysan la kulmin howlgalkiisiina ciidanku wuu ku socdaa waa gartay ciidankan aadan yabaal galay waa kuwii kasoo dhaqaaqay deegaanka maxaas iyo dhinaca gobolka hiiraan soo maha ha waxaa kaloo jira warar sheegaya in ciidamo iyana ay kasoo dhaqaaqeen ethoobiyan iyo kuwo soomaali isugu jira deegaanada dhinaca ceelbuurka xigta galhareere jacar kuna soo jeeda dhinaca cadale iyagu kuwa dhaqdhaqaaqooda maxaad kala socotaa walaa horta howlgalku waa howlgal guud oo soconayo si kooxaha naarigagixisada sharwadayaasha dhibaatada shacabka soomaaliyeed ku ah looga soo afjari lahaa meelaha barakatiridka ahi ay ka samaysteen fadhiisimada sidii looga fadhiisimadooda looga burburi lahaa ay ku howla yihiin ciidanku gaar ahaan aagga bari ee dhammaan deegaanada ay uga sugan yihiin ma jirto meel fadhiisin weyn oo maanta lagu tilmaami karo waxaa ka jirtay aadan yabaal degmooyinka ay gacanta ku hayaan shabaab marka magaalada aadan yabaal sidee looga soo dhaweeyo ciidamada dawladda galay shacabkii deganaase ma ka qaxeen mise weli way degan yihiin oo maadaama aan lagu dul dagaalamin guryahooda iska joogaan walaa horta waad mahadsan tahay taas hadaad waxay ga weydiido weli maansan la gaarin soo dhaweyntii shacabka iyo in isdhexgalaan ciidanka howlgalaya iyo shacabku weli waxaa soconayo howlgalkii ciidamadu ay howlgalayeen marka la wareegitaanka iyo maaragtay hadda degmada aadan yabaal lala wareegay ayaa keliyahon kuu sheegaya maana ma jirto shacabku maanta ma jeclo cadowga inuu ka dabaqaxo laakiin wuxuu doonayaa cid badbaadido guryihiisiiuu joogaa dhibaatana hadda ma haysato ciidamaduna hadda way gaareen laakiin ma jirto shacabkii iyo ciidamadii iyo inay isdhex galaan weli waxaan wadnaa howlgalkii taas digaan kasoo sheegi doona